Marka la diyaariyo xilli roobaadka, waliba inta badan xirmay waddooyinka maadaama ay deegaan dhacaan qaarshoon iyo biyo fadhiyaan. Taasina waliba ayaa qabad keenta baabuureyda oo markorna waddooyinkaas aana soo qaadeen qudaarta shil gedisan oo ku kooyasa gobolka shabeellada hoose oo ah gobolka inka badan u saakugohowa qudaarta suuqyada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo waliba lagu dareemaye koronkohow kuwaya qudaarta noocyadii shil gedisan kuleed roobabkii gugaha wabiga gobolka shabeellada hoose oo saameyn ku yeelatay baabuureyda waddooyinka oo dhiiga nagdeen dartie islamarkaana ay yaraadeen qudaartii kooyi jirtay suuqyada waxaana ku mid ay ganacsatada suuqyada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo ku hadalin xaaladda suuqa iyo walaabo sababay intay qudaarta koronkaadta iyoona sheegeen intii la deeriy xilliyada waddooyinka hirmi jireen maadaama iyo inahano burbursan saa darteedna haddii roobka uu soo qowada adagta in si fududa baabuurta ka marana ayaa mahan qudaar la-aana nahayso maqalkeeda wax lagu dhiibay malaa beerihii jidkii roobaa da-ay wallaahi labadan beeri qudaar la-aana nahayso ansalaato male bisbaasi male wax anaka gadna male nyaanyo anjigiisa anta noo yaalo kuwaya laga keena jidka waa go-on yahay markaad labadan beeri afgooda kasoo gal an waxaana iibinaa mooska iyo liinta iyo qudaartan waa ujeeda kan qajaar waayo ee kabsar waayo qudaarta waa kala go-san tahay wax la gadaayo malaha labadan beri qudaarta macnaha hadda kulley ayaanto maasha allah waayta ilaa hadda wadankiiba abaar soo gale kuleelasaa dhagaagte qudaartiina waayne wallaahi saameyn aad ugu badanaanay waaldhate macnaha kuleel waaye dadkii walmahaysadaan abaara ka dhiide dadkii walmahaysadaan beesoonis jeebshiya anka jirta magacay waa maxamed cabdullaahi maxamed qiimaha la kala siisto waa basashaan cadda kiiladeed waa afartan guduud waxaa gadnaa soddon iyo labo bardhadan waxaa gadnaa soddon iyo afar qiimada hore la gadaay orusoku waxaa gadayna kiilada soddon labaatan iyo lix labaatan iyo siddeed laakiinse hadda hooqaaya roob intii daay waxaa gadoonaa minaa soddon iyo labo qiimaha ku darsan sida basasha qudaarta qaar waxaa ka imaada xamaroon ooga imaada inta kalena waxawaaye sida janaario dhulkaan dhowida ka imaada ina hadda markii hore hooqaa roobka daamarag ha waxaa laga yaabaa basasha inay nagu qaaliyowda oo la helayni laakiin marka jiilaalkeeda waxay tahay qiimeed markaasay iska fiican tahay ilaana cadda mar walba ma la helo marmar le waa cadda mar walbana waxaa qaalayaa cadda waxaan dhex joognaa suuqa weyn hoolka qudaarta ee wallaweyn suuqa hoose macaamiisha aan ka gadno baradhada iyo basasha sidii ramadaankii hadda ay kala duwan yihiin ramadaankii oo kale baradhada ujeegeedu waa iska degnaa basasha qaarsaneed laakiin hadda baradhadii aqaanee basashayaa degsan maadaama ay xilliga uu isbedelayo xilliyo waxaa jirta qudaarta ay si hoos usoo gashay iyo si buuxda marka hadda waxaan ku jirnaa xilligii micnaa gubi soo dhow marka qudaarta waa ay qaaloobayaan inta badanba saameyn waxay nagu yeelanaysaa hadda markii oo xilliga roobka la gaaro wax qudaar ee degmada soo galaysa ma laha roobka u sababay maadaama xilli roob hadda la galayo mar haddii laga baxo dhanka ramadaanka wax walba waa isbedelayaan dhanka qudaarka imbaha maana nus dollar isbaandes malo laba kun bakriga hal dollar moos laba lama kun kun iyo shan inta badan magaalooyinka dalka iyo hadda lagu dareemayo koronkohow iyo dambiilayran kukoy noocyada shilgadiseen qudaarta dalka kukohaasa sababa la xiriira roobabkii gugo qeybo kumid dalka sugobaday taas oo sababtay in waddooyinka qaarsho iyo hirman qaarka kalena iyo nagdan dhiiqa muddo ka qaadaas baabuurta qudaartaha qaadaas iniyo ah maranga